Waad mahadsantahay walaalkaa. Waddanka Maraykanka, dadka Ameerikaanka ah iyo dowladoodaba wuxuu Allaah ku salliday masaa'ib rabbaani ah oo uga timid xaggiisa, taasoo ay xilligan aan hadlayno la noolyihiin, isla markaana ay dareemayaan dhibaatadeeda. Ee muddo haatan laga joogo afar maalin ayaa waxaa qiimo u dhow magaalada Los Angeles ee dhacda gobolka California ee dalka Maraykanka ka bilowday dab ka dhashay dabaylo xooggan oo uu Allaah ku salliday Maraykanka debkii ayaana sida uu u fidayey waxa uu soo gaaray magaalada Los Angeles oo markii horeba ay ka jirtay dabayl xooggan taasoo joojisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ka jiray magaalada ee durbaba indhaha caalamku waxay ku jeesteen Los Angeles iyo waxa ka soconaya gudaha Maraykanka gaar ahaan gobolka California een waxayna indhuhu markiiba qabteen ee dab aad u xooggan oo ku fidaya magaalada Los Angeles oo dhacda mid ka mid ah xeebaha dalka Maraykanka ahna magaalo caan ku ah dalxiiska dabkan sidaan horey usoo sheegnayba waxa uu ka dhashay dabayl xooggan oo uu allaah ku salliday dadka ameerikaanka ah dabayshan ayaa waxa ay dhalisay debkan debkiina wuxuu noqday mid xooggan oo aad u fiday islamarkaana soo gaaray magaalada n meelaha oo aadka ugu fiday waxaa ka mid ah dhanka waqooyi ee dadka ameerikaanka ah waxay isku dayeen islamarkiiba n iyo kooxahooda debdemiska inay ka hortagaan islamarkaana debkan demiyaan hase ahaatee wax tabar iyo taag ah way u waayeen maadaama waxa ku socda ay yihiin musiibooyin ugu yimid xagga allah subxaanahu wa tacaala intaan u gudagelin khasaaraha ka dhashay ee debkan iyo dabaylaha iswata ee marka hore aanu ku bilowno intay leegyihiin xajmiga waxa ka dhacaya halkaasi ee dabaylaha ee gobolkaasi ka bilowday ayaa ah dabaylo aad awoodooda u sarrayso oo waxaa la tilmaamayaa in dabayshan ay saacaddii jarayso dhul dhan boqol iyo konton kilomitir waxay sababatay dabayshan ama dabaylahan ay sababeen in dhammaan ay joogsadaan dhaqdhaqaaqyadii gaadiidka islamarkaana darawallada si gaar ah loogu baaqo inay ka taxadaraan safaradooda haddii aan u imaano dabka iyo khasaaraha u geystay magaalada los angeles oo ah haatan halka ay hadalhaynta ugu badan ka taagan tahay tirakoobkii hadda ugu dambeeyey ee ay warbaahintu soo tabinayso wuxuu sheegayaa in toban ruux uu dilay dabkan oo ay ku gubteen dhanka kalena ay ku barakaceen in ka badan boqol kun oo qof boqolkaas kun oo qof waxay ka barakaceen dabkaas ku fiday magaalada oo afar jiha ka haysta kooxaha debdemiska ee maraykanka gacanta ayay ka taageen dowladda maraykanku waxay isku dayday awood inta ay leedahay inay ku bixiso dabkan sidii ay u dimi lahayd hase ahaatee dhammaan iskudayadii ay samaysay waa ay ku fashilantay ee wuxuuna madaxa kooxaha debdemiska ee magaalada los angeles sheegay in dabka halkan ka jiraa uu ka badan yahay awooddooda islamarkaana aysan haynin dad ku filan oo demi karaa waxay wararku tilmaamayaan in halkii daqiiqo oo keliya dabkan uu gubayo dhul lagu qiyaasay shan garoon oo ah kuwa waaweyn ee kubadda lagu cayaaro taasoo muujinaysa baaxadda iyo xajmiga uu leeyahay dabkan ee dabku aad ayuu u fidayaa marba marka ka dambaysa wuxuuna gubayaa guryo hor leh oo ka tirsan magaalada ee dadka ameerikaanka ah markii ay musiibadan la kulmeen waxay keliya awooddoodu ku soo aruurtay inay cagahooda ku baxsadaan maadaama aysan wax gawaari ah soco karin oo dhanka kale ay socdaan dabayle aad u xooggan oo diidaya in gaadiidku uu dhaqaaqo taasoo mar kale ay ka baqeen in naftoodu ay halis ku gasho iyagoo halis kale ka cararaya saa daraaddeed wayna isaga carareen magaaladii iyadoo gubanaysa ayayna gadaashooda uga tageen maalmihii lasoo dhaafay hawada sare ee magaalada los angeles waxay noqotay mid hawadeedii ay hareeyeen holac iyo qiiq isla socda ee waxaadna arkaysaa sawirro laga soo qaaday oo muujinaya dabka iyo sida uu u gubay qaybo badan oo ka mid ah magaalada markay halkaas marayso dadka muslimiinta ah ee waxa ka dhacaya los angeles waxa ay ka bixiyeen falcelinno waxayna isa soo barbar dhigeen xasuuqa uu maraykanku ka wado dunida muslimka iyo masaa'ibtu allah subxaanahu wa tacaala ku salliday dadka ameerikaanka ah oo waxaa aad la iskula dhex marayey ee sawirka xaafadda jabaaliya ee magaalada khaza oo la og yahay intaay dowladda maraykanku xasuuq ka geysatay iyadoo garab siinaysa ee maamulka yuhuudda ee halkaasi xoogga ku haysta iyo sida ay u gubatay magaalada los angeles sawirro laga soo qaaday oo muujinaya magaaladii oo dambas noqotay tacliiqaadka dadku ay bixinayeen waxaa ka mid ah in sida ay u burburtay oo debkan uu u burburiyey magaalada los angeles uu ka daran yahay burburka ka jira magaalada khaza oo waxay dadku tilmaamayaan in siday u burburtay magaalada los angeles aysan u burburin magaalada khasa waxayna halkaasi dadku ka fahmeen in allah subxaanahu watacaala uu maraykanka ka aargoosanayo islamarkaana ee tusayo in haddii ay iyagu isku arkeen inay dunida ugu awood badan yihiin uu ka awood badan yahay allah subxaanahu watacaala oo koonkan abuuray amerikaanka abuuray halka ay degan yihiin dejiyey hantida ay maanta dadka muslimiinta ah ku gumaadayaanna siiyey muslimiin badan ayaa marka dhanka kale la fiiriyo maanta ee aad ugu faraxsan oo farxad badan dareemaya markay indhahoodu qabtaan waxa ka dhacaya gudaha maraykanka ee dadkii amerikaanka ahay oo barakacaya islamarkaana dhabarkooda uga tegaya wixii ay hanti lahaayeen iyo wixii ay adduun haysteen dhammaantood iyagoo keliya gacmaha haysta carruurtooda ee markaad aragto sawirrada ka imaanaya magaalada los angeles waxaa markiiba maskaxdaadu ay suuraysanaysaa xajmiga inta ay leegyihiin waxa halkaasi ka socda iyo inay yihiin wax ka baxsan awood bani aadan waxayna sawirro kore oo laga qaaday ee magaalada muujinayaan in inta dabku uu soo maray ay dhammaanteedba gubatay dabkan ayaana siday wararka la helayo tilmaamayaan gubay ku dhowaad boqol kunoo hegtar dhul lagu qiyaasay ee magaalada los angeles waxay ahayd magaalo cagaaran haatanna waxa ay isku beddeshay magaalo kalarkeedu noqday caddaan iyo madow isku jira kadib markii ay aad u gubatay waxaana tirakoob dhaqaale oo la sameeyey uu sheegayaa in dabkan intii uu socday uu magaaladaasi ku burburay dhaqaale ka badan konton bilyan oo dollar welina debku waxa uu ku sii fidayaa qaybo ka mid ah magaalada ee dadka muslimiinta ah fariimaha ay u dirayaan ee dowladda maraykanka iyo dadkeeda waxa ay yihiin in maraykanku haddii uu awood isbiday dunidana in badan ku amarku taagleeyey oo maanta awooddii uu xasuuq badan uga geystay dunida dadkiisa ku badbaadiyo waaba haddii uu ka hortegi karo awoodda allah ee ee weli dadka muslimiintu maraykanka kama ay suulin inay habaarayaan iyagoo allah subxaanahu watacaala uga baryayay inuu masaa'ib ku sallido tan hadda haysatana u kordhiyo waxayna dadka muslimiinta ah islamarkiiba soo xasuusanayaan ducadii ay dadka muslimiintu sannadaha badan ku celcelinayeen ee allah subxaanahu watacaala ka baryayeen in maraykanka uu rabbi halaag u keeno ee waxaa jirta dhanka kale waxyaabaha muujinaya inuu maraykanku masaa'ibtan ku soconaysa gacanta ka taagay islamarkaana tabar iyo taagu waayey waxa ay tahay in dadkii ugu tala galay inay debkan dembiyaan marka hore diyaaradihii ay ku demin lahaayeen ay u kici waayeen dabaylo xooggan oo jira awgood kuwaasoo ay uga baqeen in diyaaradaha laftooda ay ku ridaan halka uu ka holcayo debka intaasi marka laga soo tago waxay sameeyeen iskuday kale oo ah in debka ay demiyaan iyaga oo dhulka jooga waxayna fureen tubooyin waaweyn waxaana ku dhacday in biyihii ay ku fureen debka ay ku soo laabtaan isla halkii ay ka fureen oo ay soo celiyeen dabaylaha xooggan ee halkaasi ka jira waxayna xilligaasi wixii ka dambeeyey ka badin waayeen inay ka quustaan iskudayo kale oo ay sameeyaan ee markaan soo koobno hadalka ee dowladda maraykanka iyo dadka amerikaanka ah wuxuu allah subxaanahu watacaala bilooyinkii lasoo dhaafay oo keliya ku salliday masaa'ib waaweyn oo isxigxigtay waxaa la xusuustaa dabaylihii iyo duufaanadii iswatay ee dhowaan ku dhuftay dalka maraykanka gaar ahaan magaalooyinkii xeebaha dhaca ee duufaanadaasi iyo dabaylahaasi ayaa sida la xusuusta ahaa kuwo sidan oo kale guryaha iyo dadka ku dhex jiraba cagta marinayey waxayna ku soo lalaabteen tiro dhowr jeer ah markana wuxuu allaah ku salliday deb iyo dabaylo iswataa